waxaa maalmahan socda kulamo iyo dadaalo lagu qorsheynayo in la kordhiyo dugsiyo waxbarasho oo lacag la-aan ah kuwaasi oo guud ahaan laga hirgelinayo deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana barnaamijkani garwadeeno ka ah wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo dalada waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe oo taageero ka helaya dowladda dhexe iyo hay-ado caalami ah oo arrimaha waxbarashada daneeya si loo ciribtiro baahiyaha waxbarashada ee caruurta aanan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada gudoomiyaha dalada waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe cabdiqaadir maxamuud waasuge ayaa ka warbixiyey qorshaha iyo dadaalada ay ku doonayaan in lasii ballaariyo dugsiyada waxbarasho ee lacag la-aanta ah isagoo sheegay inay ku guuleysteen la wareegidda saddex dugsi oo waxbarasho ah kuwaasi oo haatan caruurta ay lacag la-aan wax ku bartaan marka saasaa lagu sameyn karaa sida kale oo la sameyn kara waxay ka mid tahay in ololo waxbarasho la qaado oo la yidhaaho dugsiyo hadda magaalada jowhar saddex dugsi oo free ayaa jirto labay ahaayeen hadda saddexa laga dhigay mid wuxuu ku yaalaa buulo sheekh mid wuxuu ku yaalaa horseed midna wuxuu ku yaalaa hanti wadaag saddexda dugsi waxay kala yihiin dugsiga horseed dugsiga sheekh oyaye iyo dugsiga buulo balley ardada diiwaangelinta waa lacag la-aan iskoolka waa lacag la-aan wax lacag oo laga rabo inay yimaadaan keliya uga xiran tahay waxaan rajaynaynaa inay soo kordhi doonto dugsiyo kale oo ay qaado doonto wasaaradda waxbarashada hirshabeelle aada ay u mahadsan tahay haddii ay sameysay in iskuullo ku yaala degmada jowhar qaarkood ay qaateen ay lacag siiyaan welibana siiyaan lacagta ugu badan si ay ilmahaas u helaan waxbarasho fri ah guud ahaana waxaan rajeynaya inay la wareegi doonto iskoolada oo dhan waxaa kaleento oo la rabaa in la sameeyo diiwaangelin in la sameeyo waxbarasho khasab ah dadka waxay rabaan inay waxbartaan waa rabaan laakiin uma soo jeedaan wacyigooda wacyigooda in la bislayo loo diro iskuullada inay ka qayb galaan wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa dhowaan waxay ku guuleysatay la wareegidda saddex dugsi kuwaasi oo kale ah sheikh ooyaaye horseed iyo dugsiga buulabale waxaana haatan socdo dadaalo lagu doonayo in lagu sii ballaariyo goobaha waxbarashada ee bilaashka ah